bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal duur faylaa ka dhawaada warkaana duurnimo idaacadda raadiyo baydhaba ra-iisul wasaare rooble oo sheegay in muwaadiniintii waxqan layin iniyo un safara korana meel kasta iyo roogana ciidanka dowladda iyo waxaan galmudug oo sheegay in deegaano horleh iyo kul wareegan ururka al-shabaab madaxweynaha madaxweynaha galmudug oo si deg dega indeeri meelo kul wareegay ururka al-shabaab horjoogo ka tarsanaya al-shabaab oon isdhiibay ciidanka xooga dalka oo kasagun bacaadweyne wasiirka difaha iyo arrimaha dibadda ireland oo muqdisho hadeeri sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxmuud oo diiri degmada warisheeg akhbaaraadka banaanka duhurnadumi baa ku mid ahaa maraykanka oo qiri inay taalibaan iyo gacanta ka dhegtay kala bar degmooyinka afghanistan waa duhurnimo khamiisa wataaradin ee kabeeganta lamaati lamada bilo toddobaad ee lamada kun labaatiyo kowda taasna babaana qodobada warkaan ah ninka doorkolan haatan inas diyaari ayoogayo faahfaahsana doorfayla dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in muwaadiniinta soomaaliyeed iyo xaqin layin inay un safara koraan miil kasta iyo kuroogan dalalka gudaashay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo khudbad taabadaasi dhinacyo badan ka jeediyay munaasabada us warbixin warbixin ku gadoomayay guddiga dibheliisyowka gobolka geda yamiba eray muwaadiniinta soomaaliyeed oo ee musharaxa ee yamibayo xaqin layin inay dhowr iniyo la dhowro xuquuqdiiyo muwaadinimo ini la dhowro fikirsho ini iyo xaqin layin ini magaalada magaaladiyo fadan iyo safaran midna iyo midiyo fadan safaro koran waana mibaahay u safaray hay-adaha socdaalka iniyo faran hay-adaha amniga booli ee booliska iyo nabad sugidda enisa warar badan warar badan yalyaha oo dirahay oo ee ini la nanagahaye oo meelo sharduwan lakunagay maana dulqaada doona qofkii usa qofkii usa baxda kubadahaye falkaasta tallaabo sharci ah iyo laku qaada doonaya ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha xukuumadda yamiba usu xusay in lingnaga korna diyaarad rikaab socota magaalooyinka kismaayo iyo garbahaari ama iyo kukooyase is-ona fari hay-adaha duulista hawada ee soomaaliya iniyo la diiwaan iniyo lahawada walaagay caqabad ee lahalwadaagan walaaqabad ee la xiriirta diyaaradda lanaga silinku qaada tallaabo sharciga waafaqsana mudane maxamed xuseen rooble ayaa ku dalbaday guddiga iniyo dagaal dabagal ka sameeyana oo korjoogtayan hirgelinta walyaabo ku qabsoomay qodobada iyo hagudbiyan xafiiska ra-iisul wasaare ra-isul wasaare robleyam ba usa guddiga unkamahadnagay dadaalka iyo ka biyan arrimaha dib unheliisyowka gobolka geda maadaama gobolka geda iyo caqabada iyo kaxayti heliiskii toban iyo todobii setembar haddana iyo walbadan lakuqabadi oo harsanta in maamulka gobolka geda lakusaara laxa ku saara wareegta run ahaantii shaqada isinlasin igmadiyo geedka farxadda iyo nabadgeliyaas ini dhammaan shacabka soomaaliyeed sababto oo si wanaagsan oo hufan oo wadanimo leh walaalnimo leeya saaxiibtinimo leeya ahaytii inay ha dhamaystirtaan iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wararka una ku helayna deegaanka gayacad gayacad yamaba ayaa ku waramahan inay raabta si buuxda deegaankaasi oola wareegan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo waxaan galmudug kureeta dagaala khasaaro badan dheli oo maalmoogilaha dhaafay ku socday deega deegaankaas iyo deegaana hooskooyow wararka yamaba iyo tilmaamahayan inay hadda deegaankaasi iyo gacantaha anka jara ciidanka ciidanka huwanta ah oo isgarabsada haye sidoo kalena maybale sheegay in al-shabaab iyo deegaanka lagu qobsadiyey waana maybastadaasay shaacidayii saraakiila ciidanka hurkaasi warar qoraal ah oo xakubahii wasaaradda amniga gudaha maamul goboleedka galmudug iyo mabalaka sheegay in iyo hidhaabta si buuxda deegaankaasi oon lagu dhegin ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo waxaan galmudug kureed dagaal dhowrkii maalmood ee iyo un hadhaafnimi ku socday waana mayba sidoo kale qoraalka laga sheegay in al-shabaab iyo faarujiyan deegaano kale degmada ee deegaanada eero maamulka galmudug imibaa dhowaan ku socday degaalo iyo howlgalo culus oo ay sameeyeen ciidanka dowladda iyo waxaan galmudug iyadoon sidoo kale dhinacyada dagaalami iyo sidoo siyaabo shalduwan iyo kushal hadleen dagaaladaas waanaba dhinaca welba usi sheegda ay guulaha iyo ku diireen dagaalka dhinaca kale madaxweynaha galmudug mudane maxamed cabdi kaariye qoorqoor oo maalmoqon ka suganayay magaalada gaalka ayamaba safar degdega usukasada ay furunto dagaalka gaar ahaan deegaanka gayacad ee gobolka mudug meelaas oo hiraabta iyo la wareegan ciidanka dowladda iyo waxaan galmudug madaxweynaha qor madaxweyne qoorqoor yamiba uusa la sheegay inuusaha inuusa la haya amarka howlgalada iyo wadan ciidamada oo meelaas anseedi dardargelinta ciidamada iyo sidii wadi lahaayay howlgalada ku dhanka ee ururka al-shabaaba sidoo kale madaxweynaha galmudug yamiba uusa kala yamiba kulan leleeyaha saraakiila shal duwan ee ciidamada soona kulahadku hadala hadlaw sidii lan dardargelin lahaayay howlgalada iyo si siyalan wareega degmada xaradheer ee gobolka muduga meelaasoo iyo ka xoogyiina ururka al-shabaaba sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye yamiba uuse la filahaya ini booqda deegaanada kale ee galmudug ero deegaanada kale ee gobolka mudug meelaso ciidamada dowladda iyo waxaan galmudug iyo ku wadan howlgalada ku dhanka ee ururka al-shabaaba dhinaca kale weli galmudug iyo ka guda jirnay saraakiila daraawiishta galmudug ee sheegay iniyo aniska dhiibi horjooga ka tirsan ururka al-shabaab taliyaha la ee la dagaalanka argagixisada urla dagaalanka argagixisada ee daraawiishta galmudug geedi galba galab xoor yobs warbaahinta usan xaqiijay in horjoogo haniiska dhiibi ciidanka xooga dalka ee ka sugan aaga deegaanka bacaadweyne kaasoo laka magacaabay dabli ee dalabeya cabdi macalin taliyaha yamibuse tilmaamay inihiyo jiraan horjoogayaal kale oo ka tirsan al-shabaab la lahla hariiraan ciidanka dowladda hanaso iyo fadahay iniyo hanasku kutaban dhagarakabayaalka ururka al-shabaab kureed markii hasku buriyeen haska aridhiyeen deegaano badan oo ka yaala koonfurta gobolka mudoga maybageeka magaalada muqdisho hadiireye oo waana si weyn lahan ka dhawaay wafdi usoo hogaamayay wasiirka wasaaradda difaaca iyo arrimaha dibadda ireland simon cofney iyo xubno kale ee la socday wafdigon iyo miba garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdishoha ka dhawaayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen haaji oo usa wehliyaayen wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaga intaas kureed wafdiga ku socday dowladda ireland yamiba usa kulan gaarayo laweeladana wasiirka gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda soomaaliya iyo oona ku wada hadlay xoojinta xiriirka lamada dal iyo taageero dhinaca dhinaca amniga ee la siiyo soomaaliya sidoo kale wafdiga ku socday dowladda ireland ee iyan ka mahadnagay wasiirka dowladda soomaaliya sida usahaandhawaayana usoona ballan qaaday iniyo dowladda soomaaliya ku garab istaaga doonaan taageerada dhinaca amniga wafdigan uu soogaamiyay wasiirka wasaaradda difaaca iyo arrimaha dibadda ireland samana cofney yamiba usa inti usa ka suganya magaalada muqdisho usa kulamo shal duwan usa la qaada doonay mas-uuliyiinta sarsare ee ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ee madaxweyneyaalkii hore ee dalka yamiba geeka diirana degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe madaxweyneyaal madaxweyneyaal hore oo ku ambabaxiyay magaalada muqdisho iyo safarshow yamiba safarshayo haye safar dhiniga dhulka ee u kasadeen degmada warshig iyada oona iyo hadhawaayeen mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wararka la helaya mabayo sheegaan in lamada madaxweynihii hore iyo an sii guduba doonaan degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe iyo oona iyo ka kuurgalayaan xaalada deegaanka madaxweynaha hirshabeelle cali cali cali guudlaawe xuseen iyo maba shalay diray degmada cadale waan mayba wararka la heliyo sheegeena inay mas-uuliyiintun iyo miilaasay onseedeen sidii lanxali lahaya cabasho ku koyti beelaha deegaankaas waxaana soo sheegay iniyo iniyo wala matalaad eh golaha shacabka iyo anka helna baar ku helna baarlamaanka soomaaliya meel dhegeystayaal warkaasi kuldaretamaba idaacadda radio bero ee magaalada baydhabo tan akhbaaraadka banaanka qiyaasha muujiya oo in tala taalibaan iyo si degdegay la wareegtay dhulka afghanistan oo dhan ma eh dhalanteed sida iyo sheegahayaan saraakiil kasareyta militariga mareykanka oo qiri in bilaha socda iyo tijaabiyo doonana rabitaanka iyo hogaaminta dowladda afghanistan genaraal mark mely oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka wada ee mareykanka iyo sheegay in arbaadii ilaa laba arbaadi in ilaa lamada ku laba boqol iyo tom i lama kumid ee xarumaha degmooyinka afghanistan oo ah qiyaastii kala bar oo hadda ka jiraan gacanta taalibaan iyo in ciidanka taalibaan iyo kse kusii siqahayaan duleedka toban iyo todoba kumida degmooyinka toban iyo todoba kumid ah ilaa soddon iyo afar magaalo madaxa gobolka dalka awooda istaraatiijideed ee uyamibaya muuqata iniyo iniyo anjaanjeerahayta dhiniga taalibaan iyo eri genaraal saxufiyiinta kala hadlaya waaxda gaashaandhiga mareykanka ee bentogan mayba iska diyahayna ini unaamina iniguna gudoomina magaalooyinka godoominayarhi magaalooyinka anka weyn iyo hadda dadka anka badana waan mayban iska diyahayna ini sidaas sidaas sidaas sidaas oo kale iyo ka sameyna ka kabula qiyaas ahaan dhul iid antara badan iyo mayba laqob iyo la qobsaday iyo siiraaci general mely qariyaashan yamiba yakoyase lamada bilood iyo lama bilood iyo ber kudheed markii mareykanka usa xulufadiisa bilaabeen iniyo kulabax iniyo kula baxan ciidamadiio nka dambe nka dambeeye ee dagaalka afghanistan inkastoo iyo dhammaantii oo ku heleen kuhad ee ku heleen saraakiil nka sareyta mareykanka oo ka jara madaxweyne joe biden iniyo e qabshatada taalibaan iyo toid ambahadweyne tiro ku tirsan hay-adaha sirdoonka yamiba sidoo kale iyo ka dhawaajiyana dhigee digitaan iyadoona warbaahinta qaramada ee warbixinta qaramada midoobay iyo bilii hore iyo ka sheegday in taalibaan iska diyaariyahayta iniyo xoogka kala wareegta walaagi walaagiya hadalya ka helo waayte warbixintaas yamiba sidoo kale iyo ku digtay iniyo ku-xigeenka ankasaraya taalibaan iyo doorbiyaan xal military iyo raadiyan xal military guud ahaan dhegeystayaal mayba warka intaa ka gabagabeynaya warkii duhurnimo ee idaacadda radio bedhawa duhurnimadiisa kudhadaratan anoo maxamed bare sinsaarona sina diris ay dhanka farsamada nuur kalsoonaya infidi anti warkun warlamadan ku kulmaana mayba seen ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo